maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe dadkaas dibadbaxayay markii dambe waxay isku dhaceen ciidamada ammaanka agaasimaha isbitalka magaalada beledweyne dr axmed oo aan kula hadlay taleefonka beledweyne waxa uu ii sheegay in isbitalka lasoo gaarsiiyey saddex qof oo qaba dhaawacyo kala duwan saddexdaas qof midkood waxay xabaddu kaga taalay feeraha halka labada kale ay qaarka hoose xabaddu uga taalay dhakhtarku wuxuu sheegay inay daweynayaan wuxuuna sheegay in dadkaas dhaawacyada ahi ay kasoo gaareen banaanbaxyadii iyo rabshadihii saaka ka dhacay beledweyne
ibraahim sidaan la soconno wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha ayaa iminka jooga magaalada ra-iisul wasaarihii iyo wasiiro kale waa ka sii horreeyeen waxaana dareen dhaliyey oo magaalada xiisadaan hadda rabshadaha horseetay la odhan karaa waa ay ka dambeeyeen hadalla laga soo xigtay wasiir ama wasiiro dowladda ka tirsanoo magaalada beledweyne dadku ay ka caroodeen hadalladii ay ka jeediyeen siiba shirarkii ay la yeesheen madaxdaasi cuqaasha iyo salaadiinta magaalada beledweyne bal arrintaas faahfaahin naga sii
toddobaadkii ugu dambeeyey markii madaxda kala duwani ay tegaysay beledweyne shirarkana ay la lahaayeen odayaasha dhaqanka waxaa soo baxayay kala aragti duwanaan ka dhex jirtay dowladda iyo hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka kaasoo ku aadan qaabka loo wajahayo dib u bilaabidda shirka wadaxaajoodka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo markii hore horaantii sanadkan laga furay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe dadku waxay aada uga cawdeen in qaar ka mida wasiiradu ay sheegeen in arrinta heshiis laga gaaray odaya ay ku laabanayaan jowhar laakiin odayaashu ay markii dambe beeniyeen iyagoo sheegay in shuruudihii ay hordhigeen madaxda dowladda aan la dhaqangelin dadka magaalada beledweyne gaar ahaan kuwii saaka dibadbaxa dhigayeyna waxaad moodaa inay ku ra'yi ahaayeen odayaashii dhaqanka ee arrintaasi markii hore ka biyadiida cabdinuur waa tahay marka maantay kolleyba shir weyn baa dhacay odayaashii madaxweynihii waa is arkeen dadku rajay muujinayeen waxbaa ka soo baxayaa layslahaa wax natiijo ah shirkaas
tan iyo xalay iyo shalay galabba madaxweynuhu kulamadaas ayuu waday xalay wuxuu u gudbay xaafadda howlwadaag halkaas oo kulamo kula yeeshay cuqaasha galbeedka beledweyne saaki mar kale ayuu haddana kulamo la qaatay markii dambe odayaasha kale ee bariga magaalada ayuu la kulmay ilaa hadda cabdinuur oo wax natiijo ah oo kulamadaas ka soo baxay oo la shaaciyey ma jiraan goor dhoweed ayaa waxaan la hadlay ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ka mid a cuqaasha ugu waaweyn ee gobolka hiiraan waxaana weydiiyey bal kulamadii saake iyo haddii wax natiijo ay kasoo baxeen
saddexda qodob waxa waaye in hiiraan laga dabageeyo sideedii gobol oo lixtankii markii xornimada la qaato ama la soo celiyo oo soomaali sideedii gobol wax ku qaybsato waa qodob qodobka labaad waxa waaye dib u heshiisiin qabaa'ilada gobolkan dega dagaalo badanaa dhex mara qodobka saddexaad waxa waaye gogashii in laloo soo celiyo sagaal bilooday ka furneed gogashu hiiraan marka in gogashaasna naloo soo celiyo waa codsi dowladdaanu codsiga u jeedinay waxaanu ka bilownay wasiirka arrimaha gudaha baraha ministarka waa u sheegnay madaxweynaha maanta noogu dambaysay ilaa haddana wax negative ama positive oo nalagu yiri ma jiraan
ibraahim ugu dambayntii magaaladu marka sidee bay tahay marka la fiiriyo banaanbixi maanta kadib
xaaladdu hadda way degan tahay wax banaanbaxyo ah lama soo warin cuqaashuna hadda waxay ku jiraan shirar gaargaara madaxda dowladduna way joogaan aakhirka waxaa la sugayaa waxyaabaha ka soo baxa kulamada madaxweynaha iyo wafdiga wasiirada iyo xildhibaanada leh ee federaalka ka tirsan beledweyne ku sugan cabdinuur aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan haddaba madaxweyne xasan dhowr jeer ayuu safar ku tegey magaalada beledweyne bilihii lasoo dhaafay welina ma dhammaan kala aragti duwanaantii sida aad maqlayseen dhinacyada iyo sidii uu sheegay ugaas xasan shuruudihiina uu soo jeediyey waxba lagama qaban waxaana hakad dheer weli ku jira shirkii magaalada jowhar ee maamul dhisida shabeellaha dhexe iyo hiiraan haddaba madaxdu natiijo la-aantan ay ugu noqnoqonayso beledweyne iyo su-aalo kale oo arrimahaasi la xidhiira ayaa wariyaha b b c da bushre nuur maxamed waxaa mar sii horreysay ay weydiisay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya da-uda weys maamulada gobolada la dhisayo waxaa iska leh waa shacabka ajendaha keliya ee dowladda federaalka ay ka leedahay shabeella dhexe hiirhiiraan waxa uu yahay in maamul loo sameeyo degaanadan waan gartay qodobadan laisku mari la-yahay ee inta badan lasoo bandhigayo ee warbaahinta ka hadlaysa adigana aad ku tilmaamaysa inay yihiin wada tashiyo daa-ud maxaa ka mid ah dabcan maamuladii hore loo soo dhisay markaan tusaale kusoo qaato galmudug waxaa maamulada amaba dadkii kase ka qaybgelayay ay inta badan waxyaabaha ay ka wada tashanayeen ka mid a qaabka wax loo dhisayo laga soo bilaabo ergada waxaa kusoo xiga sida loo soo xulayo xubnaha xildhibaanada qaabka maamulka ma awoodaha loo qaybsanayo arrimahaas ayaa mar walba ah arrimaha ku xeeran maamul walba oo dalka loo dhisayo taasina waxa weeyaan xuquuq ay leeyihiin dadka deegaankaasi ama maamulka loo dhisayo iska leh marnaba ma dhacdo in dawladdu iyadu ay bixiso amaba ay ay tiraahdo gobolkani hebel madaxa ka noqdo ama sidaani wax ha noqdaan talada waxaa iska leh shacabka in shacabku iyagu ay soo doortaan cidda ay doonayaan dastuurka ayaana qeexaya taasi ayaa markaasi ku muujinaysa in shacabku ay iyagu talada leeyihiin dawladduna looga baahanya inay taageerto ama ay fududayso marka halkaasi kama banaana door ay dowladdu iyadu wax ugu yeeriso shacabka maadaama aad sheegtay in shacabku ay xaqoodu ay tahay inay iyagu maamul dhistaan ra-iisul wasaarihii baa tegey madaxweynihii baa tegey maxaa keenaya marka inay dowladda dhex gasho dowladda federaalka ee soomaaliya iyada ayaa dalkani ka talisa iyada ayaa sidaan kuu sheegay leh awoodda amaba fursadda ah in ay dadka wadatashyada ay gaaraan ay u fududayso marka dowladdu doorkeeda waxa weeyaan in ay fududayso hadba wixii shacabka isku raacaan doorka ah in ay maamulka dalka oo dhan gacanta ku haysana waxa ay siinaysaa fursad ah in mar walba ay eegto halka ay wax marayaan waan gartay ugu dambeyn maxaad rajaynaysiin dowlad ahaan in kulamadan ay kasoo baxaan dabcan dadaaladii dowladda ay samaynaysay ay ku dhegaysanaysay meelaha halkaani degay oo muddo soo socdeed meel wanaagsan ayay marayaan waxaan filaynaa in dhowaan deg deg jowhar loogu laabto oo halkaasi laga sii ambaqaado barnaamijkii amaba hanaankii loogu dhisayay maamul ay leeyihiin labadan gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe daa'uud aweys afhayeenka madaxtooyada soomaaliya u warramayey wariyahayaga bushre nuur maxamed